dhinaca kalena soomaaliya ayaa waxay sheegtay in kun iyo siddeetan iyo sagaal qof laga helay xanuunka covid nneteen-ka halka konton iyo labo qofna ay u dhinteen guud ahaan haddaba doctor axmed aadan cusmaan waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ku howlan la tacaalidda caabuqa covid nneteen-ka dhowaan ayuuna kasoo kacay xanuunka covid nneteen-ka doctor axmed ayaa u sheegay wariyaha v o e da ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulleh in dadka weli aysan ku baraarugsaneen halista xanuunkan uu leeyahay asalaamu calaykum uma sala sala ala rasuulillah cabdulqaadir waa mahadsan tahay iyo bahda v o e dhammaan covid nineteen saa wada ognahay waa cudur hadda oo public health problem ama ah cudur adduunyada dhan qof dhibaato ku haya qaaradahoo dhan waddamadao dhan waana cudur sababa infectionka ku dhaca sababada kaasoo keenaya dadka neef qabatobaan africa wadamada ugu badan hadda waxaa waay wadamada la heli karaayo ama leh facility-ga screen inay u sameeyaan bulshada sida south africa nigeria egypt gaar ahaan wadamada east africa oo soomaaliya iyo jabuuti ay kamid tahay ayagan aaday ugu badanyihiin marka loo fiiriyo gobolka jabuuti waxaa isleeyahay screenka ku badan dartiis ayay tahay waxaas so cudurkaasi guud ahaaneed waa cudur dhibaato badan ku haya bulshada adduunku nool soomaaliya oo kale muqdisho meelaha ugu badan oo saameeyey waayo dadaalaad wadeen waayogelinta dadka intay la-eg tahay fahamkooda wallaahi dhibaatada ugu badan oo dadka soomaaliyeed haysata cudurkan dalalka ka guulaystay waxay ku xidhan tahay bulshadooda siday ugu jawaabeen ama ay ugu dhagnuglaadeen wasaaradooda caafimaadka iyo awaamiirta ay bixinayaan dadka caafimaadka shaqeeya soomaaliya dadkeenna sida xaaladaha kaleba ay ku ahayeen oo kale caafimaadkana uban dhogu lugno inay qaataan warbixinada especially dadka dhalinyarada ah oo cudurkani wuxuu saameeyaa qayb kasta laakiin dhalinyarada calaamadaha aaday u yaryihiin usoo muujiyaan kuwaasoo laakiin khatar socota ah oo dadka weelada inay u tagaan deetan dadka weelada iyo dadka cudurada kale sida sokorta macaanka iyo cudurada sabada iyo wadnaha ku dhaca hore ulahaa ay u geeyaan taasoo sababta in qofkii dhimashada ay badata ama dadka in isbitaallada la jeefiya ay sii badata wacyigelinta ugu badan waxaa waaye waxa ugu muhiimsa waxaa dadka inay inay dhegaystaan oo kala fogaanshaha iyo gacmo dhaqa iyo in markii suuqa la joogo maaska la xirta iyo meelaha surfaceka oo albaabada oo kale oo markasta la taabta in markasta la nadiifiyo sida raboodada ama research la sameeyey ay muujinayaan covid ama viruska ilaa toddobaatan laba saac iyo wax ka badan oo sahraan karaa meelaha surfaceka ah sida biraha oo kale albaabada oo kale marka waxa ugu muhiimsa waxaa waaye in kahortaga la sameeyo cudurkan kahortag uu leeyahay ma laha daaweyn daaweyntiisa ilaa hadda wax isku raacsiha ma jiraan soomaaliya waxa ugu muhiimsa waxaa waaye oo hadda community transmission uu sameeyey wacyigelinta ayaa bulshada exactly waa kama waxaa waaye wacyigelinta ayaa ayay tahay sida rab loo qaadinin laga yaabo in bahda caafimaad ka shaqaysana aysan si la raba u dadaalnaa dhici karta laakiin su-aala la isweydiinaya bahdiina caafimaadka dhakhaatiirtiina ayuu soo ritay tirada ugu badnayd hosbitaalka orduqana ka shaqeynaysay dad badan oo ka shaqeynay soo ritay iyo meelo kale marka sababta adinku idin soo ritay maxay ahayd horta sida guud ahaaneedba adduunyada dhan cudurkan waxaa waaye dadka frontlineka ama safka hor ku jiro la dagaalama dhakhaatiirta waaye iyo dadka caafimaadka shaqeey guud ahaanba so taasaa keenaysa marka in ay cudurkan ayaga kow u noqdaan dhibanayaal iyo in la haysanin qalabkii kahortaga oo qofka ka shaqeynaya caafimaadka b b a wax la yidhahdo ama protective mechanismki inaysan jirin markii hore inkastoo hadda gadaal ay ka yimaadeen isbitaalka ka shaqeeya oo kale dad badan oo saameeyey oo aan kamid ahay laakiin dadka ugu badan dhakhaatiirta maadaama ay dad dhalinyar ahaayeen waa laga soo kaca alxamdulilah marka adiga wuxuu dhaca maxaa samaysa aniga uu u dhacay anigoo calaamado lahayn oo laakiin maadaama dad saaxiibaday ah oo cudurkii ku dhacay taasay markay sameeyeen kadib ay ogaadeen waxaan go-aansaday anigana inaan sameeyo test inkastoo ay adag tahay xataa qof kasta inuu helo inuu sameeyo testig by the way markaa sameyn kadib anoo calaamad lahayn markaa ogaaday ina bostif ahay qasab waxaa marka inaad samaysid guarantin wax la yihahdo ama inaad gurigaada isku guarantiishid muddo afar iyo toban maalmood ah oo ay tahay afar tobankaas maalmood inta maalinta uu kugu dhacay inta calaamadaha soo muujin kartid ama incubation period wax loo yaqaano afar toban maalmood markay kugu dhamaato qofku waxay tahay inuu mar kale sameeyo test oo two consecutive time ama laba mar isku xigta negative negative usoo baxdo kadib ayaa qofkaasi ay tahay inuu inu gudbitaankii ama transmissionki inuu dadka gaarsiiya ay yaraanaysaa kadib qofkaas shaqada uu ku laaban karaa laakiin asagoo weli xiran mask oo inay tahay weli inuu afduubka sii xirto marka labada xaaladood waa kasoo gud labadii xaaladood kasoo gudbaan alxamdulilah aniga iyo colleegskayda waa kasoo gudubnay qaarkoodna badanaa hadda waxay ka mid yihiin dad ka shaqeeya stal martini oo dadka eh, la dhibaataysan covidka ay ay- ay siiyaan eh, caafimaad iyo iyo dadaallo badan dhimashada muqdisho eh, su-aala laga keena dabcan in- in tiradu badan tahay waxaa kaloo su-aal laga keenay in dadka qaarkood weli aysan ogoleen bil xanuunkan jiro marka labada daruuf markaan isku darno maxaa idiin soo baxa cabdiqaadir eh, midda aan fahmi waxaa waaye dadka eh, ku dhaqan muqdisho iyo dadka soomaaliyeed si guud ahaadba cudurkan waxay sameeyaan rejection ama inay inay diidaan oo kale eh, oo ay sababta loo diidaan waxay isleeyihiin armaha ah, lagu karantiila oo kale oo oo las karantiila aniga waa u dhacay wax karantiil ma laha aniga self isolation sameeya ama iskarantiili markii aan uga baxayna bulshadaan soo dhexgalay caada shaqooyinkeeda qabsada cudurkan waxa oo qof la karantiila ee meelgoon la gelin lahaa ma jiro tan labaad isleeyahay waxaa waaye dadka armaha haddii eh, cudurkan aa sheegtid arrimaha shaqo ah haysata aweysaa ama eh, xornimada lagaa qaada cabsi noocaasa ha jirto lakin waxaan leeyahay waxaasi waa wax ah, been ah dadka waa sida kaliix ee dadka kale aa ku badbaadi kartid waa in aa samays karantiilka dhimashada badan waxaa keenaysa eh, dadkii waayilada ahaa oo ay u tagayaan dadka dhalinyarada ugeynayaan taasaa keenaysa inay dhimashada iyo hosbitaalka in dad badan la jeefiyey ay sababto so mas-uuliyadda ugu badan waxay saaran tahay dadka dhalinyarada ah inay guryaha isku joogaan oo iskarantiilaan su-aasha ugu dambeysa eh, dr axmed marka xanuunku ku qabtay adiga oo ku jirtay xaaladda halhuuriska ma xanuun baa jiray eh, da sarnaban buu ku ahaa uu ku yasarnaa marka calaamadii kugu wanaas maxay ahayd Ee, cudurkan calaamadaha u waaweyn qof bisi u qabtaa laakiin waxaa waaye qandho ee, madax xanuun ee, qofka oo neefta ku dhegta oo oo dareema inuu cabur feeraha jiro ee, si guud aanad ay urka kaa tagay laakiin aniga gaar ahaan waxaan dareemay waxay ahayn dhidid badan iyo ee, isbuuc ku dhawaad oo urka iga tagay ee, iyo mararka qaar madax xanuun laakiin calaamadaha kale oo oo shuban inuu jiro iyo waxaasi maana arkin Ee, difaaceeda oo xooganaa iyo anigoo sameeyey dadaalo badan dadaalada ugu muhiimsan ee la sameyn karaayo qofka markii calaamadaha isku dareemo waxaa waaye ra- hydration badan inuu qofka biyo badan cabo nasto gurigu joogo difaaciisa boost gareeyo ama difaaciisa xoojiyo oo qudaar iyo wax badan isticmaalo kaasi waxa uu ahaa doctor axmed aadan cusmaan oo u waramayay wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle